بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أجمعين casharkeenu caawuxuu ka bilaabanayaa xadiidka afartanaad xadiidka afartan iyo koowaad ayuu ka bilaabanayaa oo kitaabka la yidhaahdo mukhtasaru lbukhaari libni abi jamra kitaabka mukhtasarul waxa weeye mukhtasarulbukhaariga la yidhahdo libni abi jamra ayuu ka bilaabanaa xadiidkiisa afartanaad waana dersigii labiyo tobnaad oon qaadanno wa can abi hurayra waxaa laga wariyey saxaabiga abi hurayra la yidhaahdo can innabiyi sala allahu calayhi wasalama wuxuu ka wariyey nabiga calayhi salaatu wasalaam qaala rasuulku inuu yidhi calayhi salaatu wasalaam sabcatun toddoba oo ummadda ka mid ah yudiluhum allaahu ilaahay wuxuu harinayaa fii dillihi carshigiisa hooskiisa yowma maalin laa dilla hoosma uusan jirin ilaa dilluhu ilaahay harka ou iska leeyahay oo isagu milkiyo milkiyo maahane toddobadaa midka ugu horeeya carshiga ilaahay la harinayo al imaamu imaamkii weeye imaamkaasoo alcaadilu caadilka ahaa oo cadaalada wax ku maamuli jiray midka labaadna wa shaabun ruux dhallinyaro ah weeye shaabkaasoo nasha'a ku barbaaray fii cibaadati rabbihi ilaahiisa cibaadadiisa ku barbaaray midka afaraadna wa rajulun nin weeye ninkaasoo qalbuhu qalbigiisa mucallaqun la xidhay bilmasaajidi masaajidda lagu xidhay midka afaraad midka waxa weeye afaraadna wa rajulaani laba nin weeye ama laba qofood labadaa qof oo taxaabbaa isjeclaadeen fillaahi ilaahay daraaddi isku jeclaadeen wax kale oo isku jecel yihiina ma jirto weeyaan ilaahay daraaddi ijtamacaa ku kulmeen calayhi cala alxubbi jacaylkii oo ilaahay daraaddiis ahaay bay ku kulmeen wa tafaraqaa ku kala tageen calayhi cala alxubbi jacaylkii ilaahay daraaddii ahaay hadday kala maqan yihiin ilaahay dartii bay isku jecel yihiin hadday wada joogaanna ilaahay daraaddii bay isku jecel yihiin waa qaybtaa waa waxa weeye waa qaybta waxa weeye afaraad qaybta shanaadi wa rajulun nin weeye ninkaasoo dalabadhu ay dalabtay imra'atun imra'o iyo gabarh baa dalabtay gabadhaasoo waxa weeye daatu mansibin sharaf iyo darajo u saaxiib ah iyo wa jamaalin qurux gabar waxa weeye ayaa dalabtay oo u saaxiiba darajo u saaxiibahoo waxa weeye mansib iyo jamaal labadaaba iskugu daran yihiin fa qaala markaasu wuxuu yidhi innii anugu akhaafullaaha ilaahay baan ka cabsanayaa oo inaan waxa weeye xumaato iyo waxa aan sameeyo ilaahay baan uga cabsanayaa allahaasoo rabbaalcaalamiin caalamka oo dhan makhluuqa ku nool asagu rabbiga u ahaa ilaahaas baan ka baqayaa ayuu yidhi oo cabsi ilaahay buu xumaantii uga dhowrsaday midkaas weeye midka kaleeto midka lixaad wa rajulun nin weeye ninkaasoo tasaddaqa sadaqaystay bisadaqatin sadaqo ayuu bixiyey sadaqo ayuu la baxay sadaqadaasoo akhfaa ou qariyey xataa laa taclama intaysan ogaanin shimaaluhu bidixdiisu maa shaygii tunfiqu ay bixinayso shimaaluhu ee waxa weeye yemiinuhu midigtiisu waxay bixinayso ilaa bidixduba aysan ogaanin midka toddobaad oo toddobadii nabigu noo sheegay calayhi salaatu wasalaam ugu dambeeyaaho wa rajulun nin weeye ninkaasoo dakara allaah ilaahay xusay khaaliyan caza wajalla khaaliyan xaal ou yahay mid khaali ah oo aan waxa weeye cidlo ahoo qalbigiisu ka maran yahayoo wax kasta oo waxa weeye kale oo qalbigii soo gala aysan jirin khaali cidlo ayuu ka yahay wax walba qalbigiisu ama meel cidlaahow joogah waa keligii fafaadad markaasaa waxaa shubmeen oo ilin sii daayeen caynaahu labadiisa indhood buu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiidkan waa xadiidka casharkeennu caawa ka bilaabanayo waa xadiidka afartan iyo koowaad oo kitaabkan waana dersigeennii labiyo tobnaad nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka wariyey saxaabigaani wa can abi hurayra waxaa laga wariyey radia allaahu canhu can innabiyi sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi sabcatun toddobo yudiluhum ullaahu ilaahay baa hariya fii dilihi hooskiisa yowma maalin laa dilla hoos ousanba jirin ilaa dilluhu ilaa midka ilaahay maahane midka ilaahay ou iska leeyahay maahane mid kale ma jiro toddobadaa midka ugu horeeya alimaamu imaamkii weeye alcaadilu imaamka cadaalada wax ku maamula midka labaadna wa shaabun ruux dhallinyaro ah weeye shaabkaasoo nasha'a ku barbaaray fii cibaadati rabbihi ilaahay cibaadadiisu ku barbaaray daacada iyo khayrka iyo cilmiga iyo waanada iyo cabsiduu ku barbaaray midka saddexaad oo carshiga hooskiisa qiyaamada la hariyo wa rajulu nin weeye ninkaasoo qalbuhu qalbigiisa mucallaqun la xidhay bilmasaajidi mar walba qalbigiisiyaa masaajidda ku tacalluqa midka afaraad wa rajulaani laba nin weeye labadaa nimoo taxaabbaa isjeclaadeen fillaahi ilaahay daraaddii ijtamacaa kulmeen calayhi cala alxubbi maxabbada xubbiga daraaddii ku kulmeenoo maxabbadiibaa u daa'imtaa looga jeedaa wa tafaraqaa kala tageen calayhi cala alxubbi maxabbadii ku kala tageen weeye ay markay kala tegayaanu kala maqan yihiin waa isjecel yihiin markii uu mid dhinto adduunyada ka tago ayagoo isjecel bay dhinteen qaybta kale oo shanaadi wa rajulun weeye dalabadu ay dalbatay imra'atun imra'o iyo gabar iyo zino iyo waxyaabo oo macnaha macaasi ah bay ugu yeertay imra'adaasoo daatu mansibin weliba haddana sharaf iyo asal iyo maal iyo qurux u saaxiibah mansib sharaf u saaxiib ahoo waxa weeye sharaf qof sharaf lagu tilmaamo ah iyo wa jamaalin quruxba fa qaala markaasu wuxuu yidhi naftiisu ka adkaaday baa looga jeedaa innii anugu akhaafullaaha ilaahay baan ka yaabayaa allahaasoo rabba alcaalamiina caalamka makhluuqa joogoo dhan rabbi u ah qaybta shanaad oo carshiga ilaahay hooskiisa la hadhiyo wa rajulu nin weeye tasadaqa sadaqeeyey bisadaqatin sadaqo sadaqadaasoo akhfaa ou qariyey buu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam xataa laa taclama ilaa ma aysan ogaanin shimaaluhu gacantiisa bidixdaahi maadaa shaygii tunfiqu ay bixiday yamiinuhu gacantiisa midig midka toddobaadoo ugu dambeeya qolooyinka carshiga ilaahay hooskiisa qiyaamada la hadhiyo wa rajulu nin weeye ninkaasoo dakara allaaha ilaahay xusay caza wajalla caza qaalibahay wajalla weynaaye khaaliyan xaal ou yahay mid qaali ah oo cidlo ah ama qalbigiisu ru'yo iyo sumco ka maran yahay fa faadad markaas baa waxaa shubmay caynaahu labadiisa indhood ilintoodii baa looga jeedaa xadiidkani waa xadiis saxiixuulbukhaari iyo muslim ba ay hadda ay wariyeenoo kitaabka dhan axaadiista aan ku qaadanayno saxiixuulbukhaari bay ku sugan yihiin waxaana warinaya saxaabiga hadda ka hor dhowr mar aan soo qaadannay taariikhihiisoo la yidhaha abi hurayra nabigeenna calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi toddoba qolo waxaa la hariyaa carshiga hooskiisa toddoba qolo hadda toddoba qolo baa la yidhi toddobadaas wax ka badanoo la hariyaa ma jirta miya ah waxaa la yidhaha cadadkan waa cadadun laa mafhuuma lahu waa cadad cadad aan mafhuum lahaynoo toddobadan kuma koobna waxaa waxa axaadiis kale waxay caddeeyeen dad kale oo ka sii badan in carshiga hooskiisa la hariyo waxaa soo cabdullaahi ibnu cabbaas laga wariyey salaada subax qofkii akhriyaba uu yidhi cabdullaahi ibnu cabbaas saddexda aayadood oo suuratu lancaam ugu horayda afartan malag ayaa soo degooda markau akhriyo markaasi waxay u qoraan acmaal aada u fara badan waxaa u yimaada malag fawqa sabci samaawaat oo wata buu yidhi bir oo waxa weeye oo xadiid ah hadduu shayddaanku wax kugu soo tuurmaago malaggaas baa garaacaya oo idin shayddaanka xataa kaa ilaalinaya markii qiyaamada la gaaro ayuu ilaahay wuxuu yidhaahdaa ana rabbuka wa anta cabdii anigu rabbigaagii baan ahay aduguna addoonkaygii baa tahay imdi fii dillii washrab min alkawthar aad carshiga hooskiisa webiga kawthar la yidhaahoo nabi moxamed la siiyey calayhi salaatu wasalaam biyaha kacab waqtasil min asalsabiil isha salsabiilka la yidhaahdo cayna yashrabu biha almuqarabuun weeye addoommada ilaahay ilay cabayaan sida axaadiista nabigu caddayday ishaa biyaha kacab oo waxa weeye ku mayro wa adkhil jannata bikayri xisaab jannada gal adoon lagu xisaabin walaa cadaabin saas baa loo yidhaahdaa kaasaa ka mid a dadka jannada la gelinayo carshiga la harinayo waxaa kaloo oo la wariyey nabi ibraahim buu ilaahay wuxuu u waxyooday yaa khaliilii wadaygaygiiyow xasin khuluqaka buu ilaahay yidhi dabeecadaada hagaaji nabi ibraahimow walow maca alkufaari gaalada xataa markaad la joogto allah ka dhigee bulshada dabeecad wanaagsan kula dhaqan kula dhaqan tadkhul madaakhila alabraar haddaad dabeecadaada hagaajido dadka wan wanaagsan meeshay galaan oo jannada ilaahay baad gelaysaa wa ina kelimatii sabaqat liman xasana khuluqahu ilaahay wuxuu yidhi kelimadaydu waxay u wanaagsanaatay ruuxii dabeecadiisa hagaajiya waxaan u ballan qaaday an udilahu taxta dilli carshii carshigayga hooskiisa inaan hari doono wa asqiihi min xadiirati qudsii aana ka waraabi doono ee dahirnaanta waxa weeye xadiiradeeda wa udniihi min jiwaarii xifdigaygana aan u soo dhoway doono waxaa kaloo soo aroortay saddex tilmaamood qofkii ku dadaala nabigu inuu yidhi calayhi salaatu wasalaam carshiga hooskiisa qiyaamada la hariyaa saddex tilmaamood qofkii laga helo midda ugu horayda alwuduu'u cala almakaarih wakhtiyada qabowga biyuhu ay yihiin qofkii ilaahay cabsidiisa u weyse qaata oo naf iyo shaydaan la dagaalama oo salaadu aysan ka tegin qabow daraaddii uga tegin waxa weeye carshiga hooskiisaa la hariyaa midda labaad waalmashyu ila almasaajidi fi dulam wakhtiyada mugdiyada ah masaajidoo loo lugeeyo bashir ilmashaa'iina fi lmasaajidi binnuuri taami nuur taama inay helayaan kuwa masaajidda wakhtiga mugdiga u soconaya uu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam ugu bishaareeya tilmaanta saddexaad waa idcaamuuljaa'ic ruuxa baahan oo miskiinka ah oo dhibaataysan inaad waxa weeye la quudiyo ayadana waa la tilmaamay marka axaadiis fara badan oo nuucaasa baa jira dadba oo qaybo kaleoo la harinayo carshiga hooskiisa la sheegay laakiin toddobadan baa xadiidkan ku soo aroortay toddobada marka mid waxaa la yidhi dumar iyo ragba way yeelan karaan kulligood laakiin midka ugu horeeya alimaamu alcaadil imaamka caadilka haddii laga wado imaamka madaxweynaha muslimiinta hadda gabar inay madaxweyne noqoto lama ogola laakiin imaam waxay gabaru ka noqotaa ayada mas-uuliyaddeedii ahalkeeda iyo awlaaddeedii iyo imaam bay ka tahay laakiin imaamkii acdamka ahaayo wilaayada mu'miniinta loo dhiibayo ee madaxweynenimada loo dhiibayo gabar in laga dhiga maba la ogolaba taas marka rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi imaamka oo caadilka ah ee carshiga hooskiisa la hariyaa midka labaad waa ruuxa dhallinyaradaa ama ha noqdo gabar ama ha noqdo waxa weeye nin ha noqdo ruuxa dhallinyarada ah oo nasha'a ku barbaaray fii cibaadati rabbihi ilaahay diintiisu ku soo koray ilaa markuu yaraay ilaa markuu weynaaday daacada ilaahu weligay ku taagnaayba ruuxa noocaasa ilaahay baa jecel shaabka oo dadaalka badan oo dhallinyaradaahoo diinta iyo khayrka ku dadaala toddobaduu ku jiraa carshiga la harinaa qiyaamada hooskiisa midka saddexaad waa qofka masaajidda ilaahay waa waa ruuxa masaajidda jeceloo salaada hadduu ka baxo hadduu xataa baxoo dan soo qabsanayo wuxuu rabaa inuu masaajid ku soo laabto inuu ku soo tukado inuu cilmiga ku dhegaysto wa rajulun qalbuhu mucallaqun bilmasaajid waa ruuxa qalbigiisa masaajidda lagu xiray oo qalbigiisu mar kastaba masaajidkiibuu u hiloobayaa asagana waxa weeye ilaahay wuu jecel yahayo waa addoon wanaagsan masaajidkiibuu jecel yahay xitaa ha ka maqnaadee wuxuu rabaa inuu salaadihii ku sugto inuu ku ictikaafo inuu cilmiga ku akhristo qaybta si afaraad waa labada qof oo ilaahay daraa'addii isku jecel wa rajulaani taxaabbaa fillaah ilaahay daraaddii wax kale oo danaho ka dhaxeeya oo qofkan kuu soo jiiday ma jirto inuu yahay qof mu'minah oo nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam ku socda sunnadiis iyo jidkiisa iyo qur-aanka ilaahay ku socda inuu yahay ahlu salaad inuu yahay ahlu cilmi culummada dhan markaan maqalno shiikh wanaagsan waan jecelnah mana na yaqaaniin maba ayna yaqaaniinba wax naga macnaha waxa weye naysukaana xiray ma leh wax aan u qabanaya waxay noo qabteen ma leh maxaa ruuxa mu'minkaa maanta markuu culummada maqlo u jeclaanayaa taasaaba ka mid a ilaahay daraaddiisaa loo jecelaya culummada weeye culammaduna dadka ahludiinka markay arkaan way jecel yihiin wax kale kuma ay jecleen diintaasi ku jeclaadeen marka bishaaradan bay haystaanoo waxa weeye ee qiyaamada labada ruuxoo ilaahay daraaddii isku jecel qodobka ugu horeeya oo wanaagga mu'miniinta laga gaarayo dhexdooda tanaaba ka mid aba carshiga hooskiisaa la harinaya wa rajulaani taxaabaa fillaah ilaahay daraaddii isku jeclaadeen ijtamacaa calayhi xubbigiibay ku kulmeen waxaa looga jeedaa intay noolaayeen ama jismiyahaan ha iskugu yimaadeen ama adduunka meel kasta ha kala joogeen yay xdarama is oqoon laakiin intii adduunyada ay ku noolaayeen way isjeclaayeen wa tafaraqaa calayhi xubbigiibay ku kala tageenna waxaa looga jeedaa markii ay dhimanayeen oo qof kasta adduunyada uu ka tegaayey kan kale isagoo jecel buu dhintay hadda labada qofood oo ilaahay daraaddii isku jecel waxaa weliba sunno ah sida nabigeenna calayhi salaatu wasalaam ou caddeeyey waxaa sunno ah qofka markaad jeclaato qofka aad ilaahay daraaddii u jeceshahay inaad tidhaahdo waxa weeye ilaah waan ku jeclahay ilaahay dartiis baan kuu jeclay in la yidhaahdo waa sunna weliba qiyaamada markii la gaaro waxaa la naadiyaa oo ilaahay naadiyaa buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam dadka ilaahay daraaddii isku jecel waa loo naadiyaa ilaahay baa wuxuu naadinayaa wajabad maxabbatii lilmutaxaabiina fiya maxabbadaydu waxay u waajibtay aniga daraaddii kuwa isku jeclaadeen wlmutajaalisiina waalmujaalisiina fiya kuwa daraaddii iskula fadhiista waalmutasaawiriina fiya kuwa daraaddii isku soo booqda waalmutabaadiliina fiya kuwa daraadday isku waxa weeye xiriiriyo oo isku dulleeyo oo waxa weeye qofba qof oo u tawaaduco marka daraaddii kuwa wax iskugu dhiibo oo mutabaadiliinta ahoo waxa weeye naftoodii nimbanimo macnaha daa khayrkiibay ku dhiibayaan oo ku bixinayaan marka dadkaa waxa weeye isjecel oo ilaahay daraaddii isku jecel sidaas baa lagu tilmaamay aad iyo aad macnaha waxa weeye ayay shareecadii u ammaantay xitaa qofku haddii uu markaa jismiyahaan kaaga maqan yahay qalbiyahaan mar haddaad iska jeceshihiin qalbigaas ayaa la fiirinayaa baa la yidhi ayadoo nin shaaciruhu uu la hadlayo nin kaleeto oo caarifoo mu'mina wuxuu yidhi khaliilii bibucdi daari laysa bimaanicin idaa maa kaana bayna alquluubi qariibun khaliilii biqurbi daari laysa binaaficin idaa maa kaana bayna alquluubi baciidun wuxuu yidhi khaliilii saaxiibkaygiiyow ama qofkii aan jeclaayow bibucdi daari gurigeennoo kala fogi laysa bimaanicin buu yidhi wax dhibaataa male buu yidhi haddaan qaaradaha adduunyada laba meel ka kala joogno wax dhiba ma leh idaa maa kaana bayna alquluubi qariibun haddii qalbiyaalkeennu isku dhow yihiin oo qalbigeennu isjecel yahay kala fogaantu dhib ma lahan haddii laakiin qalbigeennu uusan isjeclayn derisnimadu maxay nugu tere buu yidhi khaliilii biqurbi daari laysa binaaficin idaa maa kaana bayna alquluubi baciidun haddii qalbigeennu ictiqaadka ku kala fog yahay oo qofba markuu qof u jeedo qofka kaleto uu kohsanayo oo qalbiga ka necab yahay wada jooggeenna iyo is-araggeennu muxuu taraya waxba tari maayo cuqdad iyo xumaatu sii kordhinaya laakiin dadka mu'miniinta ah markay isku yimaadiin waa dad isjecel markay kala maqan yihiin waa isjecel yihiin mid hadduu maqlo midka kaleeto nicmo iyo wanaag ou hele waa ku farxayaa musiiba hadday gaarto waa u tacsiyeynayaa hadduu dhinto waa sagootinayaa hadduu jirrado waa la jiran yahay hadduu farxo waa la farxayaa sidaasaa mu'miniinta tilmaantii lagu yaqiinay dadka ilaahay carshigiisa hooskiisa la harinayo waa dadka yeesheen tilmaamaha mu'miniinta iyo sifaadka addoommada waa wanaagsan ilaahay ha nagu daro qaybta waxa weeye shanaad oo carshiga hooskiisa la hariyo waa wiilka ama gabadha nafteeda ka adkaatay oo shaydaan iyo naf la dagaashay oo nafteeda macsida ka ilaalisa wuxuu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam wa rajulun nin buu yidhi dalabadhu ay dalabtay imra'atun gabar baa dalabtay oo waxay ka dalabtay waxa weeye ee zino iyo waxyaaba noocaasa waxa weeye ayay ka dalabtay baa la yidhi marka gabadhaasoo weliba daatu mansibin asal wanaag u saaxiiba sharaf iyo mansib iyo darajo u saaxiib ah iyo wa jamaalin qurux marka gabadhii naftu waxa weeye quruxdeeda iyo faraceeda iyo asalkeeda iyo quruxdeeda iyo maalkeedu soo jiida soo jiidanayay ou naftiisii ka adkaaday markaasuu waxa weeye faqaala yidhi innii akhaafu allaha rabba alcaalamiin ilaahay baan ka cabsanayaa oo caalamkao dhan makhluuqa jooga rabbi u ah gabadha haddii wiilku inuu fidneeyo ou doono oo iyadu nafteeda ay ka adkaato oy sidaan tidhaahdo way ku jirtaa baa layidhi xugunkan bay soo gelaysaa carshiga hooskiisaa la harinaya qaybta lixaad wa rajulun nin weeye tasadaqa sadaqeeyey bisadaqatin sadaqadaasu akhfaa ou qariyey xataa laa taclama ilaa aysanba ogaanin shimaaluhu gacantiisa bidix maadaa shaygii tunfiqu ay bixisay yamiinuhu sadaqadiiba wuxuu u bixiyey si khufyatan ah qarsoodi ah ilaa ay gaarto gacantiisa bidixdaahu ogaa weydo midigtu wuxuu ku dhiibay oo sadaqooyinka sidoo waxa weeye uu qofka saanu usoo qabanaa isagoon fiirfiirin saasuu inta u duuduuba u gacanta u gelinaa waa iska tegayaa berri hadduu ka hor yimaado kow shala wax siiyey inuu kanahay iyo inuusan kalama yaqaanba gacantuu ku siiyey hadduu fiiriyo ma bidixay ahaad ma midigay ahaad macnaha waxaa la yidhi xadiidkan wuxuu kinaayo u yahay baa la yidhi oo ujeeddada looga jeeda ay tahay sadaqadiibuu aad u qariyey dadka ma ogeysiiyo kuma faano kuma manno sheegto sadaqada noocaasa fiican midda qarsoodida ah oo qofka waxa weeye iyadoon qofna kuu jeedin hoos aad uga laabto oo aadan ku manno sheegan oo rabbi daraadii loola baxo middaas wey midda shareecadu ammaanta laakiin sekoo kale haddaad bixinayso sekadoo kale masalan oo aad is leedahay ummaddu ha kugu daydeenoo adigu markaad bilowdo aada xoolahaga inaad seke ka dhiibaydo la arko dhowr qofood oo ayaguna khayrka kaaga dayda ha soo baxeen inaad adoo ilaahay darti uga jeeda ummaddu ha kugu daydeenna uga jeeda aad tidhaahdo sekadii baan bixinayaa sekadu waa waajib shaygaana waa sekadii niyaddaadana waxaad leedahay dadkaas kalena khayrkaa kaaga daydeen taasoo kale lama diidaya baa layidhi qaybta toddobaad oo carshiga hooskiisa la hariyo nabigeennu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi wa rajulun nin weeye ninkaasoo dakara allaha ilaahay xusay caza wajalla caza qaalibhay wajalla weynaaye qaaliyan xaal ou yahay mid cidlo ah khaali ah keligii ah wax la joogaahay ma jiraan meel cidla asagoo joogo ilaahay baryi cabsida ilaahay buu xusay carabkuu ka xusay waa xusuustay markaasu waxa weeye ama waa khaaliyo khalqigoo dhan buu ka maran yahay ama waa khaaliyan min aliltifaat ilaa kayriillaahiyo waxa weeye waxaan lagu arkin sumca iyo ru'ya laguma arko ilaahay buu xasuustay oo xusay fa faadad markaas baa waxaa shubantay oo ilin sii dayday caynaahu labadiisa indhood buur nabigu calayhi salaatu wasalaam indhihiisa ilin sii daayeen cabsi ilaahay oo la ooy ruuxaa marka cabsida ilaahay la ooya oo cabsida ilaahay markau xusuusto iska ooynaya waxaa la harinayaa carshiga hooskiisa buur nabigu calayhi salaatu wasalaam waxaa soo arooray xadiis nabigu uu yidhi caynaani lam tarayaa caynaani laba indhood naar ma arkaan buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam caynun bakad min khashyat illaah isha la oyda cabsi ilaahay naarta lama tuso cabsi ilaahay qofka la ilimeeya cabsi ou ilaahay ka qabo naarta waa laga qaryahu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam naarta ilaahay naga dhowro isha labaad oon la tusin cadaabtana waxa weeye wacayna wa caynun baatat taxrusu fii sabiili illaah isha habeenkii hoyata oo caawoo dhan soo jeeda ayadoo jidka ilaahay waardiye ka hayda waa il waardiye ku jirta ma jiifan waardiye ku jirta waxay waardiyeynaysaa cadowgii jihaad buu qofkaanu macnaha ku bariyey meel buu caawo o dhan waardiye uga jiray hurdadii wuxuu caawo uga tegey islaamka inuu difaaco inuu waxa weeye diinta kor yeelo inuu waxa weeye masaajidda difaaco inuu gaalka xarbiga islaamka ka celiyo ruuxii sidaa ku soo jeeda waardiyahaasna ishiisa naarta ma aragto uuna yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam labadaas qolaba naarta lama tusa buu yidhi rasuulku sala allahu calayhi wasalam xadiidka afartan iyo labaad wa can caaisha waxaa laga wariyey can innabiyi sala allahu calayhi wasalam qaala wuxuu yidhi idaa wudica alcashaa'u cuntadii haddii la dejiyo la keeno wa uqiimat isalaatu salaadiina la aqimo fabda'uu bilcashaa'i cuntada bilaaba wa can caaisha waxaa laga wariyey can innabiyi sala allahu calayhi wasalam waxay ka warisay qaala inuu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam idaa wudica alcashaa'u cashada haddii la dejiyo cashada cuntadii baa looga jeedaa ee habeen kaliya ha u qaadan casho cuntoo dhama laga wadaa hadda cuntadii haddii la keeno la soo dejiyo o lasoo dhigo wa uqiimat isalaatu salaadiina la aqimo ma salaadaa la hor tukanaa mase cuntadaa la cunaa marka horeeto fabda-uu bilaaba uu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam bilcashaa'i cuntada marka hore cuna ka bacdi tukada ayuu yidhi nabigu sala allahu calayhi wasalam xadiidkaani horta wuxuu ka hadlayaa dad meel jooga masalan ama qof ama dad badan salaad iyo cunto kulantay salaada shanta waqti kalema bedelna ama subax ha noqoto ama cisho ha noqoto ama duhur ha noqoto ama waxa weeye ha noqoto casir ama maqrib salaadiina waa la joogaa waaba la aqimayba cuntadiina waa la keenay alcashaau marka la leeyahay bifatxi alcayn casho waxaa looga jeedaa hadda addacaamu waa cuntadii oo aan qadada ahayn baa la yidhi wixii aan qada ahaynoo waxa weeye cashadii habeenkii iyo heedba kaba soo qad habeenkii oo kale hadda habeenkii oo kaleeto wixii qadada aanoon ahayn ayaa hadda casho la yidhaahdaa waa cuntadii marka cuntadii oo cashada macnaha loo yaqiinay waa sida magaca loo yaqaanay bay macnaha ku socotaaba cashadii caadiga aheyd oo waxa weeye haddii la keeno cuntooyin kale tan xunka waa soo geli karaan dad salaadiina la aqimo nabigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam bilaaba cuntada marka hore cuna waajib miyaa in cuntada la hormariyo maya waa sunno waxaa la yidhi marka sidaas la leeyahay oo cuntada in la hormariyo ay sunnada ay tahay cashada marka hore la cuno waxa weeye laba shardi baa qayd u ah laba shardi marka la helo weeyaan haddii dadkaa markaa cuna la leeyahay ay aada ugu baahan yihiin oo naftoodu inta ay tukanayaan qofku asagoo baahan oo aada baahi ugu dhegan tahay hadduu salaad galo khushuuc ma leh shaydaankiyaa kuugu soo gambanaya cuntadiiu hadba kugu soo ridaya marka dukashadii oo dhanba ajirkii dhan wuxuu kaaga dhamaysanaa qalbigaa xaggu ku maqan yahay waa qodobkaas qodobka ugu horeeya horta oo cuntada horumari loo yidhi waa in dadku u hiloobayaanoo loo baahan yahay kow shardiga labaad waa in waktigu waasic yahay oo markii cuntada la cuno inta cuntada la cunaa salaada waktigeeda uusan tegayn baa shardi ah haddii salaada waktigeeda ciriiri yahay marka hore hortuko ka bacdi markaa wax cun si kasta u baahnaade haddii aadan baahiba ku haynba oo cuntadan la keenay oo cashadan la keenay aadba aada xoogayba iska joogi karto oo aan hilowba kuu hayn salaada ayada la hormarinaya marka xukunkaasaa meesha ku jira xadiidka afartan iyo saddexaad wa can anas ibni maalik waxaa laga wariyey radia allahu canhu yaquulu xaaluu leeyahay maa sallaytu ma tukan waraa'a imaamin imaam gadaalkii ma tukan qaddu weligay imaamkaasu akhafa ka fudayd badan salaatan min salaatin xagga salaada walaa atamma ka taam yeelid badan min annabiyi sala allahu calayhi wasalam nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam imaam salaada ka taam yeeli og kana fududay og weligeey kuma xihan buu yidhi calayhi salaatu wasalaam feere wa inhu sha'niya kaana wuxuu nabigu ahay calayhi salaatu wasalaam la yasmacu mid maqla bukaa'a asabiyi canug yar ooyintiisuu nabigu maqli jiray calayhi salaatu wasalaam fa yukhafafu fa yukhafifu waa fududay jiray salaada makhaafata an tuftana in la fidneeyo ka cabsigeeda daraa'addeed ummuhu hooyadii in fidno iyo wax gaaraan ou nabigu ka baqaya markaasuu soo fuudeeyaa salaada dhanba wa can anas ibni maalik waxaa laga wariyey radia allahu canhu yaquulu xaaluu leeyahay maa sallaytu ma tukan waraa'a imaamin imaam gadaalkii ma tukan qadduu weligay imaamkaasoo akhafa ka fududayn badan salaatan min salaatin xagga salaada walaa atamma ka taam yeelid badan ka taam noqosho badan min annabiyi nabiga calayhi salaatu wasalaam nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam imaam salaada waxa weeye ka fudud xagga salaada ama ka taam yeelid badan nabiga weligeey lama tukan buu yidhi gadaalkiisa kuma tukan kuma xihanba wa inhu sha'niya kaana wuxuu nabigu ahay calayhi salaatu wasalaam la yasmacu mid maqla salaada markuu ku jiro gabdhihii asxaabta ku xidhan jiray nabiga jamaacada oo masaajidka qaybta dambe gabdhihii baa ku xidhanaya wa inhu sha'niya kaana wuxuu nabigu ahay la yasmacu mid maqla bukaa'a asabiy canug yar ooyintiisuu maqlay fa yukhafifu markaasuu fududaynayaa salaadii makhaafata an tuftana in la fidneeyo oo dhibaato la gaarsiiyo cabsi oo ka qabo daraaddeed ummuhu hooyadii canugaa hooyadii ama fidno iyo masaa'ib ay la kulantaa oo salaada waxa weeye mashquul ay ku noqotaa oo waxa ooyintiis intay maqasho salaadii waxa weye amaa laga ay ka shuqloontaa nabigu asagoo ka baqaya calayhi salaatu wasalaam xadiidkaana wuxuu ka hadlayaa ruuxa imaamka noqda ruuxa ruuxii imaam noqda oo dadka tujiya salaada inuusan ku dheeraynin ummadda inuusan ku dheerayn oo waxa weeye ou qirada soo gaabiyo ousan suuratulbaqaro iyo suuratu alcimraan iyo jus iyo xisi baan ku akrinayaa iyo suuradaha dheerdheer inuusan dhihin suurad la dhammaystiro iyo suurad aayado qayb laga akriyo fadliga markii loo laabto sida culummadu ku fasireen suuraddii suuraddii lataam yeelo ayaa fiican suuraddii lataam yeelaa fiican taasu waa mid midda kale waxaa la yidhaahdaa imaamka wuxuu fiirinayaa nabiga calayhi salaatu wasalaam nin baa usoo dacwooday markaasu wuxuu yidhi anigu salaada ma imaado subaxa weliba waxaana uga haray buu yidhi hebel daraaddiis buu yidhi salaadduu nagu dheeraynayaa nabigu calayhi salaatu wasalaam saxaabi la yidhaha mucaad binu jabal baa lagu sheegaa aad buu u canaantay ee saxaabtii ilaa uu yidhaahdo waxaa idinku jira buu yidhi kuwa waxaa tahay buu yidhi fataan baa tahay buu yidhi waxaa idinku jira kuwa ummadda kala cirdaynaya fududeeya dadka ha ku adkaynina diintee u fududeeya fududeeya fududeeya macnaheeduna ma ahan in waxa weeye waajibaadkii si qaldan loo tilmaamo oo dahaaradii si fudud ummaddii loogu sheego oo la yidhaahdo wax kaa dhibi mee been loo iftoodo ma ahan fududeeya macnaheedu waxa weeye diintu ayadaa marka hore culays ba ahayne masale kasta sidaa waxa weeye ay ku toosan tahay oo ilaahay naseexada ugu soo deji ugu talagalay oo raxmadda oo diintu sheegtay oo wanaagsan oo qofka mu'minka raxmad gelinaysa ilaahayna diintiisu qabto u cadday qofka nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu cillad uga dhigay waxaa ruuxii idinka midahoo imaam noqda buu yidhi salaada ha fududeeyo yousan dheerayn qirada yousan dheerayn sujuudda yousan ummadda yay ku dhib mudanini waxaa gadaalkiina abow ama dhexdiinna ah ruux daciifa oo tabar daran oo aan istaagga haddaad maanta o dhan taagnaato istaagga asaga waa dhibaya waaba jiran yahay lugihiisiibaa waxa weeye waaba ruxmayaaba haddaad rukuucdii kuda ku daahdo dhabarkuu ama la'yahay ama xibin buu la'yahay ruux mariida ruux daciifa ruux da'weyn ruux danka fakanaydo intaasba nabiga xadiiskiisu waa sheegay calayhi salaatu wasalaam ruux danka fakanayso oo hawlaaba ka fakanaydoo waxa weeye daqiiqadahu haystaaba yarba adigiina waxaa tihi suuratulbaqara iska akri iska akhrisanaya suuratulbaqaro aa iska soo bilowday marka ma iskeenayso nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam amaroo ku saaraya saxaabtii yasiruu walaa tucasiruu ummadda waxa weeye inaan lagu adkayn inaan lagu adkayn diintu waa yusra waa sam waa diin oo oo samxo ah waa diin fudud marka ma ma noqonayso mid jamaacada kala cirdaysa ma ahan fududay markii la yidhahana macnaheedu ma ahan in salaadii rukuucdii saa marka usii socoto adoon dhammaystir aan soo laabto lagama hadlaayo sida diintu ay ku fasirayso waa khayruul umuuri awsaduhaa qirada ha dheerayn rukuucda ku xasil saddex mar subxaana rabbiya alcadiimi wa bixamdihi subxaana rabbiya alcadiimi wa bixamdihi subxaana rabbiya alcadiimi wa bixamdihi soo istaag samica allahu liman xamida toban daqiiqaan taagnaana ma aha samica allahu kalya ku jirayaan la taagnaana ma ahan markaad wax yar ku xasisho rukuuc aadaabteeda waa ku tegi doonaa insha allah nabiga marka calayhi salaatu wasalaam saxaabigan la yidhaahdo anas binu malik wuxuu tilmaamayaa imaam waxaan la tukada buu yidhi nabi moxamed abubakar asidiiq sayidunaa cumar sayid cuhmaan ma arkin rasuulka calayhi salaatu wasalaam imaam sow salaada nabi moxamed u fududeeyo una taam yeelo imaam ka taam yeelo ogna ma arkin imaam ka fududeeyo ogna ma arkin waana fududeeyaa waana taam yeelaa maxaa looga jeedaa wou taam yeelaahoo rukuucda wuu dhammaystiraa nabigu calayhi salaatu wasalaam waa ku xasilaa sujuudda waa dhammaystirayaa waana fududeeyaahoo ummaddii muddo dheer ku daahi maayo ilaa qofkii uu inta daalo inuu dhacaba ku dhowaado maaha inaad ku daahisa ma ah wa can anas ibni maalik waxaa laga wariyey radia allahu canhu yaquulu xaaluu leeyahay maa sallaytu ma tukan buu yidhi waraa'a imaamin imaam gadaalkii qadu weligay imaamkaasu akhafa ka fududayn badan salaatan min salaatin xagga salaada walaa atama ka taam yeelid badan min annabiyi nabiga calayhi salaatu wasalaam wa inhu sha'niyi kaana wuxuu nabigu ahaa jira layidhi calayhi salaatu wasalaam la yasmacu mid maqla bukaa'a asabiy isagoo salaada ku jira gabdhihii asxaabtuna ayay safka dambe ku jiraan oo wuxuu maqlayaa ilmihii guryaha looga soo tegey canug ka mid a ooyintiis hooyadii marka waxa weeye waa qalbi ka welwelay salaadiina waa ku jirtaa maogtahay fa yukhafifu markaasuu nabigu fududeeyaa salaadii qiradiiu soo gaabiya makhaafata an tuftana in la fidneeyo oo ay mashquul noqoto oo salaaddii ay ka waswaasto cabsi ou ka qabo ummuhu canuga hooyadii ama hooyadiis inta waswaas ku dhaco salaaddii ay wax ka noqdaan oo ka baqaya markaasuu nabigu soo gaabiya marka salaada waxa weeye ruuxii imaam noqda aadaabta imaamka iyo shuruudda imaamka iyo sharcigeeda inuu yaqaano ayaa loo baahan yahy imaam iska noqo ma ahan wax kastaahu sharci iyo waxa weeye xugun bay ku taagan yihiin jazaakum allahu khayran casharkeenna caawo intaas ayaan kusoo koobaynaa wallaahu waliyu tawfiiq wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wa barakaatu